haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada faalla ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka
ma jiro kelidii teliye ka weyn ka wax ku hoos geysta xayndaabka sharciga iyo magaca cadaaladda ayaa u qoray filosofarkii weynaa ee siyaasadda faransiiska montesecui ma jirto dariiqa ka wanaagsan oo lagu cabiri karo rajiimka daran ee ramsan kedrof kelidii taliyaha hogaamiye jamhuuriyadda jeejanka ruushka sababtaa daraaddeed ayaa maraykanku ugu soo rogay xayiraad cusub oo dhanka dalkugalka ah kaydarof iyo qoyskiisa taxadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha dadka reer jejnia cawaaqibkuna waxa weeyaan in kedrof xaaskiisa iyo labada gabdhood ee waaweyn ee u dhalay laga xanibo inay soo galaan maraykanka shaacintan isaga ku aastaysan ayaa xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo uu sheegay in maraykanka uu hayo macluumaada ballaadhan oo ah in kaydarof uu mas-uul ka yahay taxadiyo badan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo ku taariikhaysan in ka badan toban sanno oo ay ka mid yihiin jirdil iyo weliba dil sharciga baalmarsan waxaana ka mid a xogo lagu kalsoonaan karo oo ah xadhigga dad badan iyo weliba ciqaabta dadka isu jinsiga ah sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii urur ka shaqeeya ammaanka iyo iskaashiga yurub oo baadhitaan ku sameeyey tacadiyada xuquuqda aadamaha ayaa soo ogaaday in hanjabaad iyo cagajuglayn in la beegsado amaba sifo sharciga baalmarsan loo xidho jirdil in lagu qasbo inay cararaan iyo dil sharciga ka baxsan uu ka dhacay jejnia dadka ka soo horjeeda keydarof ayaa wakhti adag waajahay sannadihii laga soo hadlayay tacadiyada jejnia sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii dhowr jejniyaan ah oo xidhiir la leh kaydarof kana mid ah hay-adaha ammaanka ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaridka ruushka boris nemtisof sanadkii laba kun iyo sagaalkiina natalia estemirofa oo u shaqaynaysa koox xuska xuquuqda aadamaha ayaa laga afduubay gurigeeda oo ku yaala jejnia islamarkaana la dilay sanadihii lasoo dhaafayna dad ka soo horjeeda kaydarof oo baxsad ku ah yurub ayaa sida oo kale la dilay sidoo kale dhowaan ayaa keydarof si lamida hogaamiyaasha kalitaliska u adeegsaday cudurdaarka xanuunka dunida ku faafa ee coronavirus si uu dadka reer jejniya ugu geysto tacadiyo dheeraada xaqiiqatan sida ay warfideenadu kusoo warramayaan keydarof waxa uu u hanjabay wariyaasha ku warramay in dowladdiisu ay ku dadaalayso cabsigelinta dadka si ay uga fogeyso inay iska baadhaan xanuunka covid nneteen iyagoo dadkaasina ku tilmaamo cadowga dowladda tallaabooyinka dheeriga ah ee dowladda maraykanku ay fariinta ugu diraysa keydarof ayaa ah in taxadiyadiisa xuquuqda aadamuhu ay ku leeyihiin cawaaqib isaga iyo qoyskiisa dowladda maraykanku waxa ay adeegsan doontaa dariiq kasta oo ay meesha uga saari karto si kor loogu qaado isla xisaabtanka dhammaan kuwa qaybta ka ah habdhaqanka xun dowladda maraykanku waxay ugu baaqday xukuumadda ruushka inay soo afjarto ogolaanshayaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee jejnia oo ay xaqiijisay in qof kasta oo ku sugan ruushka oo ay jejniya ku jirto uu awoodo inuu adeegsado xuquuqdiisa asaasiga ah isaga oon ka cabsanaynin argoosi
taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda maraykanka